wasiirada arrimaha dibadda ururgoboleedka igaad ee ku sugan caasimada jubba ee jamhuuriyadda koonfurta suudan ayaa sheegay rajo weyn in ay ka leeyihiin in dhinacyada khilaafka ka dhexeeya ay xal dhex dhigaan wasiiradan ka kala socda dalalka soomaaliya ethoobiya jibuuti kenya iyo uganda ayaa maanta kulamo la qaatay madaxweynaha koonfurta suudan salvakir mayardid fawziya yuusuf xaaji aadan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya wafdigaani ka mid ah ayaa cabdicasiis xuseen cusmaan uga warantay ciday maanta la kulmay xaaladda koonfurta suudan sida iminka tahay waad mahadsan tahay sadam waxaanu maanta gelinkii hore subaxdii la kulanay president salvakir iyo dowladiisa waxaananu u sheegnay ulajeedadan runimi oo ah bal inaanu baadno xaaladda siday tahay si aanu sawir uga hel lacag kadibna aanu wixii ay nala tahay kula talino madaxweynuhu aada buu noogu warramay iyo wasiiradiisu faahfaahin badan bay naga siiyeen waxay halkan ka dhacay oo ah kala jab ay xisbigii s p l a oo kala jabay oo siyaasad iska hordiyey kadibna wax u eeg sida iyagu u yidhaahdeen inqilaab u eeg meeshii kasoo baxday waxaa kaloo nagu kordhiyeen in toban qof oo siyaasiyiina oo xisbiga ahayd ay xidhan yihiin islamarkaana loo baahay aan codsano in la arko waxaa kaleanu kadib aragnay iyaduna rebecca grant oo xaaskii hore xaaskii madaxweynihii hore grant oo runtii ah leader ah dadkan carooday runtii leader u ah oo aada looga dambeeyo hooyada wadankana oo runtii aada u caraysan iyadana ka ka xumay siday waxu dhaceen iyada qudeedu warbixin badan bayna siisay waxaanu markaa labada dhinacda ka codsanay inaanu isu keenno ay wada hadlaan in maaragtay nabadda wax dhaamaa jirin in dadka la qadiyo iyo inay qudoodu idaacadaha ka sheegaan in maaragtay aan dagaalku faa-iido lahayn oo dadka la dejiyo marka ilaa halkaasaan maraynaa dadkii waxaanu arki doonaa jeesha ku jiray dadka xidhnaa marka robeca dagaalku ma yara marka haweeneydaad la kulantee robeca grane ee uu ka dhintay hogaamiyihii hore s b l eeda iyadu waa dhinacan kale ee madaxweynaha ku-xigeenka ayay isku fikir yihiin oo dhinacaasay kasoo jeedaa baan u gartay iyadu waa hooyadii dalkan oo dhan kulli waxaan oo dhan waa dhalinyaradii ay soo barbaariyeen iyadii odageediiyo dagaalka la soo galay marka iyadoo labadii dhinacda u dhegeysa inay hooyadood tahay hadda isla markaa waxyaalaha qaldan ay ka cabanaysa iyadu siday u haysato way way noo sheegtay waana laga wada hadli doonaa inta hadha waktiga yara gaaban ee noo hadhay waxaananu ku rajo weynahay kolley barito in wax wanaagsani kasoo baxaan ballanka ay ballami ay sharfi doonaan madaxweyneha marka iyadu madaxweyne selva kiir bay ka cabanaysaa oo cabashada ay idiin soo gudbinaysa waa dhinacaas ku wajahan tahay cabasho ma yacni siday wuxu dhaceen iyada madaxweynaha si gaara uga caban mayso laakiin siday wuxu dhaceen bay maaragtay ay ay rabtaa in maaragtay ay wax ka qabato runtii leadership roll weyn bay ciyaareysaa oo ay maaragtay rabto in in maaragtay la la maqlo labada dhinacba waanay leader baanay u tahay groupka kale inkastay awalba u wada ahayd haddana iminka waktigan fakerkeedu fakerkeedu waxa weeye qaladaad baa jiray hala saxo inkastoo madaxweynaha kudhiisa si wanaagsan oo aada u furfuran u furfuran yahay oo leeyahay diyaar baan uhay wadahadal naga waxay igu muuqatay wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan meeshaas idinku markaa wasiiradiina tegay meesha wax ka baxsan colaada joojiya oo xabadda hala joojiyo oo qorshe ood miiska soo dhigteen miyaa jira kolley ilaanu dhan walba dhamayn wadahadal haa waa weydiisanay in la wada hadlo dialog wax dhaamaa ma jiro waxaa kaloonu u sheegnay in la joojiyo hadalada xasaasiga iyo magaranaysaa maaragtay idaacadaha waxa rushee lagaga hadlaayo waxaa kaloon codsanay inaanu dhinac walba aragno naloo sahlo intiibana waa naloo ballan qaaday xaguu ku suganayay markaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka xaguu ku suganayay isagu
lama yaqaano magaalada caasimada jubba ma joogo
lama hubo lama yaqaano wax war cod ku siinaya ma jiro mana anaan aada u raadinin sababtoo ah waxaanu hadda ku dhex jiraa bal horta xoog intaanu gaari karro inaanu gaadhno laakiin siaa muuqato ma joogaa loo malaynayo waa gartay marka xaaladda caasimada markaad noo sawirto waa sidee ma magaalo dagaal ka socdaan baa sidee jawigu yahay magaalada may may may jubba aad bay u degan tahay marka ciidamadii waxaa jooga dowladda gacanta ku haya ha ha ha absolutely ha waa gartay ciidamo qaramo midoobeyna wadanka way joogaan iyadoo la sheegayaba in xero ay dad ku jiraan oo qaramada midoobey ilaalinaysa in la weeraray maxaad macluumaadkaad halkaa ka helaysaan maxay ahayd waa la sheegay in weerarkaasi dhacay waxaa kaloo maanta nala joogtay gabadha madaxda ka ah ciidamada qaramada midoobey oonu aada u wareysanay qudeeda oo noo sheegteen ilaa labaatan iyo kun oo qof ay magagelyo usoo galeen meesha xaaladda bani-aadanimaduna aada u liidato loola baahan yahay gacan deg dega in dhaqaa loo keeno si cunbaadaradyada loo furo si si ay u cunto loo gaarsiin karo waata warbaahin geeska africa ayaa waxay tabinayaan in ay dhici karto in ciidamo uganda ka socda inay gudaha u galaan koonfurta suudan wararkaasi ma jiraan maya ma hayno warkaas anagu idinku iga dhinaciina wax dhinaciina qorshaha oo in ciidamo loo diro ma jiraa
hadda dagaal ma dhicin weyni weli waa wax meel meel dhowey hadda weli wax marayaan dagaal ma dhicin weyni xoogaagii ka dhacay halkan iyo magaalada lagu qabsaday iyadoon dee dagaal weyni ka dhicin ee kale moobiye wax aynu ku qiyaasi karno dagaal culus oo xoog loo ciidan loo keena ilaa hadda ma dhicin laakiin de hadday qasab noqoto africa union waa doctor amsonba soomaaliya aad joogtaa xagga west mali waa ogtiin sidii loo gudagalay yani wa wa waa wax suuragala laakiin ma dhicin taasi weli insha allah no lamaba loo baahan doonaan u malaynaya waa tahay anaga loola eg tahay waxaad ii sheegtay marwa fawziya in laba qof oo soomaaliya la xaqiijiyay inay ku dhinteen xaggey ku dhinteen labadaasi sidayna u dhinteen
ilaa hadda weli qolada safaaradda ah loogu maqan waray warka iyagaa soo sheegay inay laba qof dhinteen mid waabay aasheenka kalena waa telefoon baa loogu soo sheegay marka iyagaan ka sugaya weliba insha allah beri subax inay ii sheegaan goormaad markaa soo gabagabaynaysaan safarkiinan aad ku joogtaan koonfurta suudan kolley sida wax yihiin waxay ku eg tahaan umalaynayaa barito laakiin maantaba waxaa ahayd inaan galabta noqono laakiin dib waxaan ugu dhacnay ballamada kale iyo inaan xog waraysi helno waxaanay u eg tahay beri haddii aanu jaaniska helno madaxweyneha iyo kule dib baan dad kalean maroodha dib baan ugu noqonaynaa haddii ay markaa noqoto wada dialog iyo wada hadal dee dabcan waa in laga shaqeeyo meeshii lagu wada hadli lahaa iyo habkii iyo qaabkii iyo logisticskeedii marka taas waa inaynu kula noqonaa waa in african union iyo dowladii lagula noqdaa igaad sidii wax looga qaban lahaa fawziya yuusuf xaaji aadan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo iyadoo joogta magaalada jubba caasimadda jamhuuriyadda koonfurta suudaan qadka telefoonka ugu warramaysa cabdicasiis xuseen cusmaan